suuratu lisraa bilowgeeda aynu ka qaadayna suuradda toddobiyo tobnaad suuraddani waxa ay soo degtay nebiga caleyhi salaatu wasalaam intii aanu ka hijroonin maka xoogaa ka hor muxtawayaadkeedeeda iyo waxyaabaha ay koobsatay dhowr arrimood ayaa lagu soo koobi karaa ugu horreyn waxay ka warramaysaa mucjizada la yaabka badan ee nebi maxamed ilaahay uu siiyey calayhi salaatu wasalaam mucjizatu lisraa walmicraaj oo labadaa meelood nebigu isu maray qudus iyo caalamka kore waxaa ilaahay uu ku tilmaami doonaa adigu mucjisadaasoo dee lagu tilmaamayo inay tahay soo dhoweyn nebiga ilaahay uu siiyey iyo ka dhaqdhaqid wixii soo maray laga dhaqdhaqayo iyo arrinkan oo nabiga loo xilsaaray calayhi salaatu wasalaam muhiimadda uu leeyahay awgeed oo ilaahay uu muujinayo mucjisadan iyadaa israhani waxa uu sanad ka hor ama dhowr sano ka hor ka dhacay intii hijrada ka hor maka min almasjid alxaraam inantii ilmaadeerka ahaayana cali walaashiya umuhani la odhan jiray gurigeeda ayuu ahaa marka masjidka laftiisa ma ahayn laakiin wuxuu ahaa guriga sida dee jumhuur mufasiriin isku waafaqsan yihiin taarikhdana ku cad marka xaramka oo dhan in masjidka uu la mid yahay xagga fadliga iyo tawaabka aayaadka loo daliishanaya kamid oo salaadihii siday u fadli badnaayeen masjidka dhexdiisa in xaramkana ay markaa u fadli badan yihiin waxaa culimada muslimiintu ay u badan yihiin in nebiga jirkiisa iyo ruuxdiisaba la dheelmiyey oo aanu ahayn shayga la dheelmiyey ruuxdiisa oo qura waxay u badan yihiin mar kale inuu soo jeed ahaa ama yaqdatan laakiin aanu ahayn manaam ee uu soo jeed ahaa waxaa arrintani ay tusinaysaa ixtiraamka ilaahay uu siiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam adiga arkoo dowladuhu arrin muhiimi marka uu dhaco waxaa loo yeedhaa safiirka safiirkaasi waxay tusinaysaa yeedhmadiisa gaarka gaarka ahayd in arrinka lagala tashanayo ama loo sheegayo ama la farayo iyo wax muhiima walilaahi almathalu lacla ilahay iyadoo oo tusaalaha fiican iska leeya waa mithaalun baynu usoo qaadanaynaa marka sharaf weyn bay nabiga u ahayd calayhi salaatu wasalaam dadkii musaacidiinta u ahaa adeerkii iyo xaaskiisii iyo markii ay dhinteen kadib siday suuratu yuusufba kusoo maraynay ayaa ilaahay sidan uu maaragtay qalbiga usoo dhistay nebiga caleyhi salaatu wasalaam qeybteeda labaad suuradda waxay ka warramaysaa reer banu israa'iil iyo markay alla ka durkeen ceebihii soo gaadhay iyo cadaabkii lasoo mariyey iyo jabitaankaasi inuu kusoo noqnoqon doono miraaran wa tikraaran marar dhowra suuradda ilaahay waxa uu kaga warramayaa dhexdeeda aayaadka kowniga cajiibka badan habeen iyo maalin iyo qorax iyo dayaxba waxaa saddexaad oo ilaahay uu kusii xigsiinayaa aadaab akhlaaqiya adabta wanaagsan alaadaab alijtimaaciya alfaadila akhlaaqda wanaagsan ee ummadan ilaahay waxuu faray iyo wuxuu diidayba saad arki doonta dariskan ku jirta dalaalaat almushrikiin ayaa ilaahay suuradda dhexdeeda ku xusi doonaa nimanka gaalada ah iyo mushrikiinta waxay daldalayeen faraha badnaa ee taariikh lagaga dhiga lagu xusay iyo ummadoo looga digayo markaasaa dabeedna ilaahay tawxiidkiisa iyo xaqa uu leeyahy uu ku xigsiin doonaa suuradda ilaahay wuxuu kusoo gebagabaynayaa macaadka iyo qiyaamada uu ka waramo iyo ammaanta iyo hufnaanta uu leeyahy wax walba uu ka hufan yaho xun bismi illaahi araxmaani araxiim subxaana waxa hufan oo ceebka hufan aladii ilaahay asraa bicabdih addoonkiisii guuro geliyey leylan habeen min almasjid alxaraami masjid alxaraamkii buu ka guuro geliyey oo maka ah ila almasjid alaqsaa masjidkii fogaa ayuu u guuro geliyey oo bayt lmuqadas aladii kaasoo baaraknaa xowlahu hareerihiisa aanu barakaynay linuriyahu si aanu tusino nebiga min aayaatina aayadaha iyaga la yaabka badan buu lahayihi waana soo tusiyey oo xadiidka dheer ee xadiidlisraa walmicraaj la yidhaahdo dee wakhtigu aanu inoo saamaxayn inaynu dareerino ayaad ka raajici kartaa kutubaha xadiidka maca turuqihi lmutacadida isagoo siyaabo kala duwan usoo arooray innahu ilaahay huwa isagu asamiicu albasiir kii wax walba maqlaya wey wax walba arkaya marka israhaana dee waxa uga dambeeyey curuujkii nebigu uu fulay calayhi salaatu wasalaam xagga kore ilaahay baa ka hufan inuu taa kari waayo gaaladu ay fahmi waayeene wuu karaa waanuu fuliyey xaqaa'iq jirana way ahayd isruna waa guuragalka habeenka cabdigan ilaahay uu xusayna waa ammaan addoonka shayga ammaan waxa ugu filan ilaahay u qiray addoonnimo taasa ammaan ugu filan waktiguna waa wakti koobanbo leylan baalin labada meeloodna sidaasay u kala fog yihiin xaramka iyo aqsa masjidul aqsa waxaa loogu tilmaamay wuu durugsan yahay masjid ka sheeyey markaa ma jirin oo ilaahay lagu caabudayo saa darteed baa almasjidul aqsa lagu tilmaamay barakayntan ilaahay hareerihiisa uu barakeeyey macnawi iyo maadiba way tahay oo goobta waa shaam waa la yaqaanaa waa meelaha ugu khayraad badan caalamka sidaa gaaladuba dee ay ugu dhegeen ee u degeena intay usoo fikireen yuhuud ay dhex dhigeen alafaacil masmuuma abeesadaa suntu kasoo butaacayso sidaa ay u dhigeen khayraadka ayay kusoo eegteen oo yool u ahayd siyaabaha ilaahay u barakeeye waxay ahayd dee waa goobta ambiyada isugu imanaysay intooda badan ay ku wafaadeen nebi muuse markuu sii dhimanayay ilaahay uu codsaday ka codsaday inuu ku dhoweeyo ee nebi maxamedna ambiyada uu ku tukinaya calayhi salaatu wasalaam aayaadkaa uu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa webiyaal xagga sare kasoo burqanaya geed cajiib badan oo sidratulmuntaha la yidhaahdo ilaahay uu tusiyey oo balanbaaliso dahabah iyo anwaar kala duwani ay maaragtay dabooleyso suuratu najmi bilowgeeda saad ka akhrii karayso alla waxau ihi wa aataynaa muusa alkitaab nebigaa waxaanu siinay kitaabkii nebiga muuse la ydhaa waana arkaysaa waxaa ilaahay uu isku xidhay xaramka iyo aqsa waa laba meelood oo wax badan ay ka dhexeeyaan mar walbana gacan ku-hayntooda iyo mas-uuliyadooda iyo tacmiirtooda waxaale awliyadiisa cidda ehelka u ah oo ah dadka muslimiinta ah reer banu israa'iil markii ay muslimiinta ahaayeen waa tii layidhi ka saara camaaliqadii iyo kuwii waaweynaa iminkana halkii camaaliqada cidda ku jirta ee in laga saara ay waajibta waa iyaga marka mar walba cidda gacan ku-hayntiisale waa dadka muslimiinta ah sidaa uu nebiguba u tukiyey calayhi salaatu wasalaam maalintaa xil wareejin bahel ilahay uu ku wareejiyey nebi muuse ayaa halkan ilaahay qisadiisa kaga warramaya waxaanu siinay kitaabkii wajacalnaahu hudan kitaabka hanuun baanu uga dhignay libani israa'iila reer banu israa'iil bu hanuun u ahaa allaa tattakhiduu baa ilahay uhi haka yeelanina min duuni aniga sokadayda wakiilan cidaad tala saarataan iyay jirin oon ilaahay ahayn sidaa inagaba layna farunbaa iyagana la faray duriyata man xamalna yaa duriyata man xamalna maca nuux nebi nuux ciddii aanu ku xambaarnay doonida maciisa ubadkoodiiow macnaha ubad waxaa u tihiin dadkii la fuulay nuux doonida ilaahay wuxuu xusuusinaya halkuu ka soo saaray halaagaara laydinka warrameedaa ka soo badbaadeen ummaddii dhan dhami waxaa ka faracanteen intii nuux la socotay duriyata man yaa duriyata man dad ubadkoodow dadkaasoo xamalna aanu ku xambaarnay fii safiinati maca nuux dadkii doonida aanu saarnay ee nuux la raacay intii ka farcanayd haddaad tihiin ilaahay inaa ku mahadnaqdaan mooy inaa ka gaalowdaan ma ahee alla ka guddoonta waxyiga innahu nebi nuux kaana cabdan shakuuran addoon ilaahay ku mahadnaqu ahaa ilaahay addoon mahadinayu ahaa waa ammaanta ilaahay uu siiyey nebigaa cabdanna waa lagu sifeeyey shakuuranna waa lagu sifeeyey sidaasuu nebiguna calayhi salaatu wasalaam ahaa wuxuu ihi kol haddii addoon ilaahay uu maamuusay aan ahay inaan ku mahadnaqaa waa laga maarmaan icmaluu aala daawuuda shukraa wa qaliilu min cibaadiya shakuur waqadaynaa ilaa bani israa'iila waxaanu u waxyoonay fi lkitaabi towraad waxaanuugu waxyoona oon usii sheegnay buu ayaa ilaahay u yihi latufsidunna fi lard dhulka waa idin aafayn waa dhulkay deganaayeen iyo caalamka o dhan maratayni laba jeer wala taclunna waydin isweyneyn oo waydin kibri doontaan culuwan kabiira isweyneyn aada u weyn reer banu israiil saasaa ilahay usii sheegay kitaabkooda towraad baaba kasii warramayay inay baatilka ku luga fidsan doonaan oo dhan walba ay u ridi doonaan laba jeer baa si gaara ilahay u xus fa idaa jaaa markuu yimaado wacdu ulaahumaa ta hore ballanteedu bacatnaa calaykum waxaanu idinku soo diri doonaa cibaadan lanaa addoommo aanu leenahay buu ilahay yidhi ulii ba'sin shadiidin balaayo daran leh awood milatari leh waa lagu salliday kuwaa fajaasuu waxay baadhbaadheen khilaala diyaar guryahooda dhexdeeda guryihii reer banu israa'iil dhexdooda sida iminka falastiiniyiinta iyo dadka muslimiintaa u dhex baadhbaadhayaan ee kaaraa u dhex marinayaan iyo diyaaradaha sidaasaa ilaahay qaar u baadhbaadha ugu sii daayay yaay ahaayeen allahu aclam alla ma cayimin waa waktigay ambiyada qaarkood laayeen ayaa lagu sallidaa ayaa lagu saliday adoomaha awooda badan buktunasar iyo ninay mufasiriintu magaciisa ku sheegeen awood badan baa lagu saliday wa kaana wacdan mafcuulan ballan ilaahay uu fulinayo wey ballankaasi waa mid la samaynayo mid ilaahay xaggiisa laga qadaray oo fulaya oon baaqanayn wey marka jaasu waa baadhbaadhen wey daafu way wareegeen uma intii kuwaas ay cagta idin mariyeen kadib radadnaa lakum lkarra waxaanu idiin soo celinay awooddii ayaanu calayhi dushooda idinka celinay radadnaa lakum lkara gacan sarayntii baanu idinka siinay calayhim dushooda oo waa ka xoog badateen oo waa rogateen ila waa yowmun biyowm waamdadnaakum waxaanu idinku xoojinay biamwaalin xoolo wa baniina wiilal wajacalnaakum waxaanu idinka dhignay akthara nafiira kuwa tiro badan tiro badan xagga nafiirka colaalka lasoo kiciyo ee nufuurka iyo bixitaanka soo sameeya kuwo badan baanu idinka dhignay col badan baa noqotay cidbaha ayay kolkii hore idin jareena intuu awooddii laydin siiyaba awood mi la tiriye mid dhaqaaleba laydiin soo celiyay iyadoo mar labaad laydin imtixaanaya markii cadowgu idinka adkaaday in axsantum buu ilahay reer banu israiil oo haddaa wanaag samaysaan axsantum lianfusikum dee nafihiinun baa u wanaag samayseen ilaahay waxba uma idaan tarin waxa laydin farayaa oo waxsan idiina wa in asa'tum haddaa xuma fashaana falahaa ay facalayha naftiinun bay saarantay kolkaana ilaahay waxba ma gaadhsiin kartaa faidaa jaaa markuu yimaado wacdu laakhirati marka dambe ee dhulka fasahaadisaan ee ilaahay cadowga uu idinku salido markaa ballanteedu kolkay timaado faidaa jaaa kolkuu yimaado wacdu laakhirati kolka labaad ee dhulka fasahaadinaysaan waktigeedu bacatnaa calaykum cibaadan lanaa wey xudifa thaani lidilaalati lawal addoomuun baanu idinku salidaynaa markaana dhakada idinka garaaca liyasuu-uu wujuuhakum si wejiyadiina ay u xumeeyaan oo u murugootaan waliyadkhuluu lmasjida iyo si ay baytulmuqadas u galaan ay idinka qabsadaan kamaa dakhaluuhu awala maratin sidii ay kolkii horeba u galeen waliyutabiruu iyo si ay u baabi'iyaan ay u halaagaan maa calow wixii ay ka xoog bataan ay ku habsadaan tadbiiran halaag maa calow wixii ay gacanta ku dhigaan ay ka qaalib noqdaan tadbiir bay ku samayno way baabi'in doonaan saasaanay u dhacdo markii labaadna ee taariikhda sida dee macruufka ah laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam u hijrooday dee madiina ballamuu la dhigto waabu sharkoodu iska bustaynayda kolba way soo kabacaan deedna xumaantiibaa soo laabqaaba markaasaa banu nadiir banu qurayda iyo banu qaynuqaac intaba qaxoontibaa ku dhacay cirhbahana la jaro kow baa laga dhigay هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر آخر الحشر بيستجروا وكي عمر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا سورة الحشر بلا وغير آخر الزواج كي مركا لغو قاضين منكا مركا لبادنا إلهي جنبو كدقي ومسلمين تقصى لدي نبي محمد يا أصحاب عسى ربكم أن يرحمكم بإلهي wuxuu rabbi u dhow yahay inuu idiin naxariisto haddaa hagaagtaan oo hanuuntaan wain cudtum haddii aad soo noqotaan cudnaa waa soo noqonay buu lahay maanta dee way soo noqdeen waa kuwa isa soo urursaday boqolkan sano iminka dhammaaday ayay suruursigaa ku jireen kuwa masiixiyiinta qaybahooda kala duwan sharqi iyo qarbiba ururintoodaa way ka qayb galeen taariikhda haddii aad dib u akhriday waa taa la isugu keenay maanta halka marka waa in cudtum cudnaa ayay ku jiraan ilaahayna waxa ay uu bixiyey bushaaradaasoo iyagana tahdiidka ku ah soo noqoshadii ilaahay uu soo noqonayuunba hadhay haato waina liadan waina hadan linaadiirihi qariib aroorta qofka u fiirsanayaa ma foga marka waa in cudtum cudnaa bay maanta ku jiraan xaaladooda kolka la eego wajacalnaa buu ilahay hi waxaanu yeelnay jahanamo naarta la yidhaahda lilkaafiriina gaalada xasiiran gogol baanu uga dhignay gogol bay utahay gaalada adduun iyo aakhiraba ilaahay waa u goglaya waa in cudtum cudna casrigan aynu joogno dee qaar baa ilaahay uu ku saliday way ka soo kabteen oo dee hitler ninkii la odhan jiray moofeeyey waa kuwii baryo dhawey timihii ururinayay waxay idhahdeen timihii dadkii uu naga laayay intaasoo tan bay noqdeen bay idhaah ma ogtahay nimanku waa beenaalayaal aada u weyn khawano ah waxyaabahay kusii darayaan waxaa ka mida lacagna inay helaan bay rabaan oo tiradan had iyo jeer ay yidhahdaan saddex milyan iyo waxay sheegaan wax badan bay ku daraan oo way buunbuuniyaan boqolaal kun tir walba tiray sheegaan marka waxay rabaan inay adduun ku helaan ayay dooneen ilaahay baa wuxuu yihi ina hada alqur'aana qur-aankana haysaan yahdii lilatii yahdii wuxuu ku hanuuninaya ay innaas dadka wuxuu ku hanuuninayaa lilatii arrintii hiya iyadu aqwamu toosni badan ويبشر المؤمنين ذلك ألا رميين وحو وبشارين خير ذنب ورمية ويبوهية الذين مؤمنين تاسو يعملون الصالحات عمل هذا في عن فلي وحو وبشارين أن لهم إلي ليهين أجرا كبيرا أبا المرين أدوي أبا المرين توينين واتشنون haddii ilaahay uu siiyo reer banu israa'iil kitaabka oo ay kitaabka aayala-aan kaga dhaceen kitaabka aanay calfanin anfac aanay kala kulmin oo arrinkoodii halkaa uu ku dambeeyey idinkana ilaahay kitaabka ammaantan iyo wanaagganle buu idin siiye halkoodii hamarina macnaha marka la eego latiifada ama munaasabada ka dhaxaysa kitaabkoodii oo la sheegay iyo kitaabkeenan oo la xusoo la ammaanay waa taa wey ummad baa kitaab la siiyo waxay kala kulmeen la idiin sheegay idinkana ayay dhicintii oo kale qur-aankani wuxuu ku hanuuninayaa lilatihi aqwa macnaha wasfi mawsuulka mubhamka ahe wuxuu tilmaamaya meel walba waa lagu fasiri karaa lilatii arintii hiya aqwamu aqwam waa ismu tafdiil toosni badan maaha toosan waa toosni badan arrin kastana waad u kaxayn kartaa arrin kastana wixii toosni badan baa kitaabku ka keena arrin adduunyo iyo mid aakhiro iyo arrin caama iyo arrin khaasa iyo arin dowladeed iyo mid qabiil iyo mid qoys aqwamkiisa haddaad doonayso halkana laga raadiya meelo kale oo aynu ku indhabeelo gidaarka aynu soo taabanay lagama hele eh ilaahay waa kaa ina tilmaamay lilati hiya aqwamu wuuna dhaqaaqay oo kitaabkunbaad ka baadhan dabeedna wuxuunaad ka heli doontaa isaga lilati hiya aqwam oo adiga arkaya akhlaaqiyaadka iyo aadaabka iyo usluubka ilahay ummadda uu ku hagay وأن الذين كوي لا يؤمنون بالآخرة كوان آخرة رمينين اعتدنا لهم عذابا أليما عذاب كل بانو ديار إن إذا إلهو قفكوا با إيمان لا وهدو يا آخرة بصرة وحقا تنبيس كمرية وحنو ديار إذا إلهو لو قادوا أو عذاب كل ويدعو الإنسان إنسان كهضبا إنا دوران كرين وحي أدنا إلهي أدورا موياني أي هل كان إلهي أكوبا يامنيا وعقلكيس إيا ربيتانكيس إيا yididiiladiisa mid walba haddii lagu sii daayo insaanka alaxayuu iska jebinaya wayadcu linsaanu bani aadamku wuxuu yeedhanayaa bishari balaayada ducaa'ahu bilkhayr ka ducaaihi bilkhayr siduu khayrkaba ilaahay u baryay dhacdaa mararka qaarkood inuu sharna ilaahay baryo waxay odhan jireen allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min asamaai aw itina bicadaabin aliim kaasiba waa insaan aanu insaan ahayn waa insaan ilahay saa inooga warramo nabi ag taagana calayhi salaatu wasalaam meeshii ugu fadliga badnayd dhulka ilaahay iyo shaksigii ugu fadliga badnaa oo nabi maxamed abuu ag taagan yahy markaasu caynkaa leeyay ilaahay hadduu xaq wado annagu xaqa ayaanaan calfaninee wax alla waxadaysa nagu soo dah cadaab iyo naarahaga iyo sawaarikhada nagu afuuf buui markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddan uula taliyo wuxuu ihi dadkiina iyo dunyadiina ha abaarina lianlaa tatafiquu saacata ijaaba wakti ilaahay ducada oo aqbalayo si aydaan u waafaqin haddaad carruurtaada habaarto ama aada reerkaaga habaarto ama aada habaarto xoolahaaga ama aada ummadaada habaarto iyo wadankaaga oo dabeetana ilaahay ka aqbalo dee waa kaa dhacday oo kugu dhacday marka nebigu wuxuu ley calayhi salaatu wasalaam habaar ka daayay wayadcu linsaanu bishari ducaaahu bilkhayr taasi waxay tusinaysaa inaanu dantiisa hay intawakhay wey wa kaana alinsaanu cajuulan asalkiisu wuxuu iska yahay degdege u qadiman yahay ukaadintaba ma yaqaano jawaabtiisu waa sariic baatilka inuu markiiba ku jawaabo aayaadkii sidaa ilaahay uu ka warramo waxa uhi wajacalna alleyla waannahaar habeenkii iyo maalinkii waxaanu ka dhignay aayatayni laba astaamood oo waaweyn oo awoodda alla muujiye oo waaxidnimadiisa iyo tasarufkiisa famaxawnaa waxaanu tirnay masaxnay aayata alleyli habeenka astaantiisa habeenka astaantiisu waa maxay waa madowga maalinka astaantiisuna waa iftiinka maalinkii unbaa yimo habeenkiiba meeshuu ka baxo astaantii habeennimo waa la waayey wajacalnaa waxaanu ka dhignay aayata nahaari maalinka astaantiisiina mubsiratan midoo xarkaysa alidaaa iftiinkaa ilaahay uu ka dhigay calaamanimadiisa iyo mucjisaday layaabka leh uu leeya waa iftiinkan yaabka badan litabtaquu si aa u raadisaan fadlan min rabbikum dheeraad ilaahayna xaggiisa ka yimid ilaahay dheeraadu idinku arsaaqay oo dhulka ka guranaysaan iyo arsaaqadu ku daadiyey ayaa iftiinkaa idinkoo ka faa'idaysanaya sidaa u guranaysa ducafadaa iyo masaakiintaasaynu nahaye haddii la idhaahdo waktigu waa wada madow maxaa la maxaa la kororsan lahaa waxba lama qabsan kareen fadla min rabbikum waa dheeraad ilaahayna xaggiisa ka yimi baa laguhi iyo walitaclamuu si aa u ogaataan cadada siniina waalxisaab sanadaha tiradooda iyo xisaabta si aa u ogaataan habeenkiiyo maalinkaa wax lagu tirsanaya mid qamariyah iyo mid kale oo shamsiyada waxaa lagu tirinayaa oo sanadihii lagu tirinaya oo xisaabtii laga tixraacaya waa habeenkii iyo maalinkii bilihii iyo sanadihii iyo maalmihii waxa saasay ku soconaya manaaficda lagu teg ayaa lagu sheegaya yasaluunaka can ilahilla qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaj dadka wakti u bisha waxba yay ku weydiinanoo maxay la yaraataa iyo maxay la weynaataa iyo qadiyad shuquraafi waxba yay ku mashquulin xagga xikmadda ha ka raaceen iyo nuxurka ku jira wa kulla shayin baa ilahay wax kasta u baahan tihiinba fasalnaahu waanu dhigdhigno waanu kala saarnay tafsiilan kala saarid si loo fahmo aayadnimadiisa iyo cajaa'ibkaasina loo arko wa kulla shayin fasalnaahu tafsiila adduun iyo aakhiraba arrin hore iyo ku dambeba maslaxad wax kastoo ay ugu jirto dadkaba ilaahay wuu u kala qaaday oo wuu u bayaaniyey dadka imtinaan baa ka dhacay wa kulla insaanin ku kastoo aadamaaba alzamnaahu waxa aanu ku xidhnay aanu dhag ku siinay daa'irahu aayihiisii iyo calafkiisii baanu fii cunuqihi u gelinay wanukhriju lahu waxaanu usoo saari doonaa yowma alqiyaamati dharaarta la idhaahdo kitaaban baanu usoo saari yalqaahu uu la kulmi doono manshuura isagoo kala baxsanba kitaab kala baxsan oo aanu xataa odhanaynin wuu iga qarsoon yahay ha la ii kala saaro ayaa loo soo saaray daa'irkiisiibaa qoorta loo suray qof waliba calafkiisii qoorta u suran yahay muxuu la kulmayaa ma shar mise khayr aayihiisu muxuu noqonayaa ma saciid mise shaqi qoortay u surantay marka daa'irka waxaa calafkii daa'ir loogu sheegay had iyo jeer carabta shimbirka wax ka saadaalin jiray ama waxbay ka tafaafuli jireen kaanuu yatatayaruuna uyuur shimbiraha ayay qaarna baasaysan jireen qaarna u arki jireen inay khayr u leeyihin marka wixii calaf waxay ka baarbaari jireen shimbiraha calafkii haddaba qoortuu idinku xidhan yahay meel kale ha ka daydayna baa layidhi wakulla insaanin alzamnaahu daa'irahu fii cunuqi qof walba calafkiisii wuu qoran yahay mana dhaafi karo daa'irkaasi waa kitaabkiisi oo kitaabkii ay wax ugu qornaayeen wuu ka agdhow yahay qoorta uunbaabuu sidii wax u sulan oo kale uu ka dhigan yihi maalinka qiyaamahana waa kan isagoo qoran ilaahay soo dhigay iqra ayaa la leeyahay akri kitaabaka akri qoraalkii malaa'igtu soo diyaariyeen layaabka badnaa kafaa binafsik maanta waxaa kugu filan kafaa binafsik faacilu kafaa waa lagu siyaadiyaa ba'da tawkiidun bay faa'iidayn kafaa nafsuk naftaadaa kugu filan maanta alyawma maanta dheh calayka xasiiban mid ku xisaabisa oo kuu jawaabto ku qancisa dee taadun baaba kugu filan wixii lagaa qoroono dafiri karayni waa tan qoraalkiina waa kan maxaa cayiman wax waliba way ku cayiman yihin waxba lagama waayo marka aduunbaa isqancinaye wakaasi akhri baa layihi ilaahayna wuu xusay dadku say markay kitaabka akhriyaan u kala baxayaana wuxuu uhi man ihtadaaka hanuunaa fa innamaa yahtadii linafsi naftiisuunbuu u hanuunaya cidi hadday hagaagtay iyadaa wax kororsato ilaahay waxba umay tarin waman dalla ka anbada ee ka dhaca sawaabka fa inamaa yadilu calayha naftiisuu lumaya lafihiisuu kaasina u halaagsamay ilaahay waxba ma yeelin walaa taziru xambaari mayso waasiratu naf dambaabtay wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa naf kale dembigeed ma qaadayso ilaahay naf walba wuxuu kala xisaabtamaya waxay geysatay halkaana waxa ku jira ilaahay cadaaladiisii baa lagu bayaamiyey iyo inaanu rabi godobta iyo aanada aqoonin sida addoomuhu ay isugu qabsadaan godob iyo aana wax la idhaahdo ilaahay sidaa ma yeelaye qof walba wuxuu kala xisaabtamayaa wixii uu geystay uun wamaa kunaa manihin baa ilaahay uhi isagoo isweyneeyey tabaaraka watacaala weynidaasuu leeyahay mucadibiina kuwa cadaab marinaya aadamaha xataa nabcata rasuulan jeeraanu rasuul usoo dirna ma cadaabayna baa ilahay uhi bani aadamka taasi waxay tusinaysaa inuu u baahan yahay rasuul inuu u baahan yahay kitaab caqligiisu hadduu ku filan yahay oo keliya iyo garaadkiisa iyo isla weynaantiisu hadday ku filan tahay waa la cadaabi lahaa laakiin wax cadaabkii looga daayay waxba ka dhiman idan markaa diinta baahidaynu qabnay aada u bayaaminaysa aayadda diinta iyo rasuulka baahidaynu qabnaa waa taa keentay inuu ilaahay inooga daayay cadaabkii waa ahlulfatraha qolada la idhaahdo labada nebi dhexdooda lama cadaabo adilada markaa loo daliishanayay ka mid tahay oo mar haddii aan dee waxba cidi u sheegin oo diintii hore iyo tii dambe midna aanu soo gaadhin oo laba nebi dhexdood uu yahay waa jahligaasaa lagu cudurdaaraya sida culimada muslimiintuba in badan ay ka waramaan qofku haddii diintu aanay gaadhin wixii uu sameeyo loo qaban maayo ama waxaaba uu ka jaahiliyo aanu ogeynba alla waxa uhi waidaa aragnaa markaanu doonno an nuhlika qaryatan magaalo inaanu cawda u jarno amarnaa waxaanu farnaa mutrafiiha kuwooda maalqabeenka ahee dhargay ayaanu xumaanta farnaa macnaha amarkani waa amar qadari ah oo ilaahay baa hore u qoray fafasaquu fiiha markaasunbay magaalada fasahaadiyaan faasiqiin bay noqdaan dhexdeeda yuurura fafasaquu fiiha way aafeeyaan dhan walba way u ridaan maxaa dulmiya maxaa kibira maxaa jawra faxaqa calayha alqowl qowl lcadaab baa ku rumooba faxaqa calayha magaalada waxaa ku rumooba alqowlu qowl lcadaab baa ku rumooba fadamarnaaha tadmiiran markaasaanu halaagnaa halaag buu lahay markaa waxaa nasku bayaaminayaa ummadaha had iyo jeer kuwa maalka iyo madaxnimada iyo aqoonta leh ee la bidayo ee iyagu iskaba laban ayuuba aafeeyada ilahay wl waa dhaqan soo jireenaha ee iyaguba wax ku qaba markaa fasaadka iyo macsiyada ay samaynayaan taasunbaa sabab ugu noqotay inuu ilahay halaago wakama halaknaa buu ilahay yidhi in badan baanu halaagnay min alquruuni ummado min bacdi nuuxina nuux ummado badan oo ka dambeeya waa la halaagay wakafaa birabbik ilaahaagaa ku filan bidunuubi cibaadihi addoomihiisa dembigay sameeyeen khabiira mid xogaalwa oo basiiran arkaya xogogaalnimo iyo aragba isagaa ugu filan dembiga addoomaha taa macnaheedu waxa weeye waxaan kale ee laga waraysanayo qofka camalkiisii malagga laga waraysanaya ama kitaabka laga akriyayaa waa qancinuune dee ilaahay waxba kuma seegana qofku wuxuu geystayba uu ogyi man kaana ka ahaaday buu ilahay yihi yuriidulcaajilata tan degdegaysa ka doonaya adduunyada cajalnaa lahu fiihaa waxaanu adduunyada ugu dadejinaynaa maa nashaau waxaanu doonno liman nuriidu weliba ciddaanu doonno qofkaanu doonno waxaanu doonaan u dadejinaynaa laakiin qofkii doonaa wuxuu doona ma ah marka arrinku waa ka ilaahay kooda ma ah marka adduunyada anaa haya weeye ayuu ilaahay leeyay uma jacalnaa lahu waxaanu u yeeli doonaa jahanamo naarta la ydhahdaan u diyaarin yaslahaa isagoo gelayo madmuuman ceebaysan oo eedaysan madxuuran oo la fogeeyo malcuuna ifkii ayuu ku gaabsada u aaminay waanu siin waxaanu doonno wuxuu doono isagoon helayna ogaada marka xagga dambena waxa ugu dambeeya uun caydan iyo ceebayntan iyo fogeyntan waman araada alaakhira cidda aakhiro doona wasaca lahaa u camal fala aakhiro sacyahaa camalkeedii sacyahaa camalkeedii baa lagu waa camal khaas ahoo cayiman oo sharcigu tilmaamay waxa akhri ku hagaagaysa wa huwa mu'min isagoo ilaahay rumaysan shuruudaa lagu xidhayaa ogow camal wanaagsan ayuu sameeyey isagoo iimaano leh fa ulaa'ika kuwaa kaana wuxuu ahaaday sacyuhum camalkoodu mashkuura mid lagu mahadnaqay ilaahay baa ku mahadiyey iyana way mahadin doonaan camalkaa halkaa waxaad ka faa'idaysatay aakhiro iyo adduunyadaba alla wuxuu caddeeyey inuu isagu leeyahay hanyaraanta ha la yska ilaaliyo hanyaraanta iyo ducufnimada oo addoonku ilaahay ha baryo adduun iyo aakhiraba oyuu arrimaha isku yaraynin rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasanata waqinaa cadaaba annaar allaahuma aslix lanaa diinana aladii huwa cismatu amrina waaslix lanaa dunyaana alatii fiiha macaashuna waaslix lanaa aakhiratana alatii ilayha macaaduna waa ducada shaamilkii nebiga kuso arortay calayhi salaatu wasalaam kullan buu ilahay yihi ku kasta oo ummadahan ka mida numiddu waanu siinaynaa haaulaai wa haaulaai kuwaasoo gaalada iyo kuwaasoo islaamka aba min cadaai rabbik ilaahaaga deeqdiisa waxba laga siinaya alla wuxuu ihi labada qoloba ifkan waan u fidiyey deeqdaydi ilaahay waa raxiim nicmadiisu waa ballaaranta raxmaan wamaa kaana cadaau rabbika ilaahaaga deeqdiisi iyo waxbixintiisu may ahaanin maxduuro mid mamnuuca oo laga mamnuucayo dadka ma ahaanin ilaahay waa u bayaaminayaa labada qoloba in ay calfan doonaan ay heli doonaan ifkan wixii ilaahay u qadaray maxduurna maha maxduur maxduurku waa mamnuuc markaa dbaa la akriyay da maxduura oo daala si aanay kaaga egan undur eeg nebi maxamedow kayfa sida fadalna aanu dheeraad siinay bacdahum dadka barhkooda calaa bacdin baanu ka dheeraad siinay ummaddu kala dheeraad bay leeda arsaaqadii adduunyada iyo cadaagii laguma simina way ku kala sarreeyaan tafdiilkanina mid maal buu noqdaa mid cilmina wuu noqdaa mid cudud iyo xoogna wuu noqdaa mid caqlina wuu noqdaa oo ummadda isku wada caqli maaha ee qofna ilaahay mustawasar u caqligiisa ka dhigay midna meel hoose dadku waa kala tagsan yihin